somalilan ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso shirkii caalamiga ahaa ee shalay ka dhacay magaalada london ee lacagaha loogu ururinaya dalka soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor maxamed cabdulaahi cumar ayaa v o da u sheegay in somalilan ay filayso in lasoo gaarhsiin doono lacagaha shirkaasi lagaga yaboohay qaybta uga aadan somalilan sidaana uu dhigaya heshiiska iyaga iyo soomaaliya ku gaareen dalka turkiga wariyaha v o da ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa wasiirka arrimaha dibadda goor dhoweyd kula kulmay magaalada hargeysa wuxuuna weydiiyey aragtidiisa shirkii shalay ka dhacay magaalada london
shirka waxaan u aragnaa in uu ahaa shir ballaadhan oo ay dowlado fara badan ka soo qayb galeen waxaana muuqatay in uu shirku noqday sidii ay somalilan hore u caddaysay oo ah shir khaas u ah dowladda cusub ee soomaaliya ee ka dhisan magaalada muqdisho iyo umuuraha adag ee maanta hor yaalla matalan shirku wuxuu xoogga saaray arrimaha xagga nabadgelyada iyo amniga nabadgelya daro fara badan oo ka jirta soomaaliya iyo sidii dunidu ay gacan uga siin lahayd in wax laga qabto arrimaha kale aadka looga hadlay waxay ahaayeen arrimaha la xidhiidha xagga sharciga iyo kala dambeynta iyo qaynuunka iyo sidii hay-ada dawliga ee soomaaliya loogu dhisi lahaa oo looga caawin lahaa arrimahaasi waxaan u aragnaa arrimo muhiim u ah soomaaliya arrimo ay u baahan tahay in gacan laga siiyo oo arrimo anagu nasiib wanaag aanu hore u samaynay muddo labaiyo labaatan sannadood aanu ka shaqaynanay aanu soo dhaafnay heer imika xagga horumarka iyo maalgashiga iyo dhaqaalahan aanu marayno shirkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu arrimaha soomaaliya hor yaalla inuu wax ka qabto inuu wax ka taro beesha caalamkuna ah ay sii wado wada shaqayntii ay somalilan kala shaqaynaysay dhinaca kale xagga dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarka xagga shaqooyinka iyo arrimaha caynkaasa
wasiir markaynu eegno shirka qodobada ka soo baxay marka laga yimaado beesha caalamku waxay ku yabooday lacag malaayiin daalar oo aad badan aad u tiro badan dabcan dee somalilan iyo soomaaliya hore wax uga wada dhexayn jireen walow somalilan ay qaadacday shirkan lacagtaasi dhaqaalaha intaa leega lagu yabooh iyadoo somalilanna shirka qaadacday ma laga yaabaa in uun somalilan in dhinacuun kasoo gashoy qeybteeda ay inuun ka rajayso ama ay ka hesho
marka ugu horeysa horta waxaan jeclay inaan tilmaamo wakhtigan xaadirka ah somalilan iyo soomaaliya waxa ay dunidu u caawisaa si kala duwan oo mid walba gaarkeeda loola shaqeeyaa hadday tahay mucaawino hadday tahay maalgashi iyo hadday tahay arrimaha xagga horumarka hase yeeshee oo taasi saasay kusii socon doontaa laakiin dhinaca kale heshiiskii dhowaan aanu ku gallay magaalada ankara ee dalka turkigu ay somalilan iyo soomaaliya wada yeesheen arrimihii aanu isku raacnay waxaa ka mid ahaa in deeqaha waaweyn ee dheeraadka ah ee dunidu ay bixinayso in ay somalilan si toosa deeqbixiyaashu ay qaybta ay ku leedahay u siiyaan markaa waxaan rajaynayaa iyadoo laga duulayo heshiiska in deeqda halkaa lagu yaboohay somalilan ay qaybteeda ay ka heli doonto oo deeqbixiyaashu qaybteeda ay ugu talagaleen iyadoo ku salaysan runtii barnaamijyada ay taageerayaan iyo baahida markaa la qadimo in ay somalilan heli doonto sidii aan u helay shirkii sanadkii hore ka dhacay london isagaba lagu yawaahay deeqda somalilan anagu qayb ahaan waanu helnay si toosa deeqbixiyaasha kana sidaas si lamidaanu rajeynayna inaanu ka helno waayo geesta kale macaali wasiir haddaan su-aal kale ku weydiiyo qodobada saad waa tilmaantay shirka aadka loogaga hadlay waxaa ka mid a dhinaca amniga oo kale gaar ahaan waliba ra-iisul wasaaraha britain markii ay soo saarayeen warmutiyeedka isaga iyo madaxweynaha soomaaliya qodobadu hadalkiisa ku bilaabay ka mid ammaanka soomaaliya inuu ammaanka gobolka o dhan muhiim yahay isla markaana cid walba muhiim yahay somalilan iyo soomaaliya dabcan way isu dhow yihiin marka la eego qodobada ammaanka oo kale ma isleedahayna wax badan ay soo kordhin karayso oo ay ahmiyad ballaaran leedahay idinka dhinaciina somalilan ahaana ay marka dhaqaalahan wax badan ka tarana somalilan wax badan u tari karto
runtii waa qodobka ugu weyne shirka ka soo baxay shalay waxa weeye hagaajinta iyo horumarinta hay-adaha amniga ee soomaaliya iyo in hay-ada amniga loo sameeyo iyo in laga caawiyo amni darada sidii loo yareyn lahaa arrintaa waxaanu aragnaa arrin muhiima arrin nabadgelyada soomaaliya haddii ay xasisho wax u weyn ka taraysa nabadgelyada guud ee geeska africa oo aanu ka midnahay anaguna somalilan ayaanu aragnaa waana arin ka mid ahayd arrimihii aanu ku heshiina qudhaydo somalilan iyo soomaaliya inay iska kaashadaan marka waxaan filaynaa iskaashiga iyo mucaawinada lagu yaboohay shalay haddii laga dhabeeyo in ay wax ka tari karto laakiin waxaanu aaminsannahay nabadgelyada runtii kuma timaado deeq dibadda ka timaada waxay ku timaadaa dhabar adeyg iyo iskaashi iyo wadajir ummadda nabadgelyada iyo dalka ku nool oo ah dariiqii ay somalilan u martay nabadgelyada marka waxaanu jecelnahay inaan ku biirino ra'yiga iyo talooyinkayga in nabadgelyadu ay noqoto mid shacabka soomaaliya ka soo goda iyo dowladooda iyo ummadoodaba waananu ku faraxsanahay waanu la shaqaynaynaa ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan tilmaamo aan aada u soo dhaweeyey qodob ka mid ahaa qodobadii shirka ka soo baxay oo ah baaragraafka afraad ee qeybta siyaasadda marka warmirtiyeedka uu ka hadlayo oo qodobkaasi wuxuu aada u taageera u soo dhaweeyey shirkii somalilan iyo soomaaliya dhowaan ku dhex maray dalka turkiga iyo wuxuu kalou taageeray uu soo dhaweeyey ogolaadina dhammaan heshiisyadii qodobadii lagu heshiiyey oo arrimo badan oo xagga amniga arrimo xagga ku saabsan deeqaha sida loo wadaagayo loo qaybsanayo ay ka mid ahaayeen arrintaas waxaan aragnaa qodob aada muhiim u ah siina wadi kara in wadahadalada laguna rajixi karo akhirka marka dambe
wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor maxamed cabdulaahi cumar oo isagoo jooga magaalada hargeysa u waramayo wariyaha v o e da cabdixakiin maxamuud shirwac oo isaguna jooga magaalada hargeysa